بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo kontonaad ee suurat lancaam allah waxau ihi subxaanah wacindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu wayaclamu ma fi lbari walbaxri wma tasqutu min waraqat ilaa yaclamuha walaa xabatin fi ulumaati alard ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا yاbس إلا في kتاب مبين allah waxa u ihi سubحaanه وعindahu ilaahay agtiisa ayuun buu ahaaday mafatixu الغaybi waxyaabaha maqan mafaatiixdoodu ama khasaa-inta lagu kaydiyaa laa yaclamuhaa ma oga mafaatiixda gaybka ilaa huwa isaga mooyaane wayaclamu waxa uu og yahay allah maa fi lbari beriga waxa ku sugan dhexdiisa bannaanka iyo walbaxri badda dhexdeeda waxa ku sugan ayaa rabbi uu og yahay wamaa tasqudu ma soo dhacdo min waraqatin caleeni geedkama soo dhacdo ilaa hadday ka soo dhacdose yaclamuhaa ilaahay waa og yahay walaa xabbatin xabadi ma jirto xabadda waxaa looga jeedaa midhkii ama firidii hadhuudhka ama garowga iyo waxa la midka a midhaha aynu beeranno gelley ama garow ama digir marka xubuubku waa midhahaas walaa xabbatin xabad ma jirto fii dulumaati alardi arlada mugdiyaalkeeda dhexdeeda ku sugan xabad hadhuudha ama gelley ama wax lamid ah oo arlada madowyadeeda dhexdeeda ku sugani ma jirto walaa ratbin wax qoyanina ma jiro walaa yaabisin wax angeganina ma jiro ilaa hadduu jirase fii kitaabin kitaab baa uu ku sugan yahay kitaabkaasoo mubiinin cad ama wax kala caddaynaya waa allawxulmaxfuud kitaabkii maqaadiirta hore loogu qoray wa cindahu waxaa ku jira xasri iyo koobis oo xasriga waxaa laga faa'iidaysanayaa khabarka lasoo hormariyey wacindahu ee mubtadihii kasoo hormaray macnuhu markaa wuxuu noqonayaa wacindahu waxda ilaahay agtiisa oo keliya ayuu yaallaa mafaatixu lgayb waa xasri koobis kalaa lagu sii adkeeyey oo laa yaclamuhaa ilaa hu isaga mooye axad kale ma oga haddaba gaybka ilaahay sidaa isugu gaar yeelay dee ninka ku yidhaah anaa wax og maqan waa beentaa dheh waayo ilaahay waxau yihi wacindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu halkeed mafaatiixda haybkii alla u haysto ad adigu ku heshay waa been cad weeyi sidaa darteed ayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalama kamaa fi saxiixi ljaamici min xadiidi bni cumar waxa uu yidhi mafaatiixu lgaybi khamsun laa yaclamuha ila allahu tacaala waxyaabaha maqan mafaatiixdoodu waa shan alle mooye cid kale aanay ogeyn waxau yihi markaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam laa yaclamu axadu ma yakunu fii gadin ila allahu tacaala axadna ma oga berri waxa dhacaya ilaaha sarreeye mooyaane waxda walaa yaclamu axadu ma yakunu fi larxaami ila allahu tacaala axadna ma oga makaanka iyo ilmogaleennada haweenka waxa ku sugan waxa uu yahay lab iyo dhadig nolol iyo dhimasho sida uu yahay ilaahay ku abuuray mooye ha odhanin maanta sawta marka kombyuutarka la saaro la odhanayo haweenaydii inan baysida ama inan waxaa taa jawaabteedu tahay waa goorma kombyuutarku maalintuu nudfo ahaa ilmahaa yari candhuuf afartankii ugu horreeyey miyuu sheegi karay markuu calaqa ahaa miyuu sheegaya xinjir yar oo meel ku dhegan markuu mudqa ahaa miyuu sheegi karay laakiin waxa weeyaan boqol iyo labaatanka habeen marka laga soo gudbo nudfada iyo calaqada iyo mudqada dee qaybkiiba wuu ka baxay ila ilaahay malag intuu usoo diro ayuu odhanayaa nafta ku afuuf waxa uu maraya iyo maqaadiirtiisana qor waa tala amraya malaga marba haddii malagii loo sheego makhluuqaadka ilaahay uu abuuray ka mid a dee marxalatulgayb waa ka baxay markaa dadkii dhulka joogayna dee way ogaan karaan kuwii cirkuba hadday ogaadeen laakiin waxaa laga hadlayaa hooyadu mar alla markay uurka qaado ee la yidhaahdo marka la baadho waxa weeyaan waa uur bay leedaho waa positive bal cidda sheegi kartaa waa ayo wiiga ugu horeeya labada wiig bisha hore ma sheegi karaa waxa uu rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam walaa yaclamu mataa taquumu saacatu ila allahu tacaala saacaddu maalinta ama waktiga ay ka casana ma oga ilaahay mooye axad kale walaa tadri nafsu biayi ardin tamuut ila allahu tacaala nafina ma oga dhulka ay ku dhimanayso ilaahay mooye axad ogi ma jiro walaa yadri axadu mataa yajiiu lmatar ila allahu tacaala roobku marka uu imanayana axad ogi ma jiro ilaaha keenaya mooyaane subxaana mafaatiixda qeybka ee shanta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ku tilmaamay aakhirka suuratu luqmaan oo allah waxau ihi subxaanah in allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu lgayta wayaclamu ma fi larxaam wma tdri nafs mada tksibu hada wma tdri nafs bayi ardi tamuut in allaha caliim khabiir allah waxau yihi ilaahay agtiisa uun buu ahaaday saacadda qiyaame dhiciddeeda ogaalkeeda alluun baa haya wayunazilu lgayf roobkana alluun baa soo dejiya wayaclamu ma fi larxaam waxa ilmagaleennada ku jirana ilaahay unbaa og wama tadri nafsu mada tksibu hada nafina ma oga berri waxay shaqaysan doonto wma tadri nafsu biayi ardin tamuut nafina ma oga dhul ay ku dhiman doonto ina allaha caliimun khabiir ilahay waa ka cilmiga badan ee wax walba xog ogaalka u ah saxiixu sunani tirmidina waxaa ku sugan xadiidka caaisha ay warinaysaa inay tidhi waman zacma anahu yaclamu ma fi gadi faqad acdama alfiryata clى allah wallahu yaqulu qul laa yaclamu man fi samaawaati wاlardi اlgayba ila allah waxay tidhi saddex arrimood ninka idiin sheegaa ilaahay been weyn buu ku abuurto waa ku been abuurtay waxaa ka mid ah arrimahaas waxay tidhi ninka ku andacooda nebi moxamed inuu og yahay berri waxa dhacaya ilaahay waa ku been abuurtay been abuurad weyn waayo allah waxa uu yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah cirka iyo dhulka cidda ku sugani ma oga waxa maqan ilaahay mooyaane subxaanah idan waxaad ogaataa waxa qaybka la yidhaahdaa waa min khusuusiyaat illahi caza wajal waa waxyaabaha ilaahay la gaarka yahay cidda ku qabsatay ku andacootaana been iyo baatil iyo gardarray ku qabsatay cadaab iyo cuquubaanay ku helaysaa markaad aayaadkaa aragto ayaad ogaanaysaa dee baatilnimada abyaaddii burdaha waina min juudika dunya wadarataha wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami yani waxa weeyaan culuumtaada waxaa ka mida buu yidhi nebi moxamedow cilmu lawxi waalqalami lawxulmaxfuudka waxa ku yaalla oo dhan cilmigiisa iyo qalinku wuxuu qoroo dhan ilaahayba waxba umuu reebin wax walba nebigu u nisbeeyey tacaala allahu can dalika culuwan kabiira nebi moxamedna sala allahu alayhi wasalam isagoo ah cabdullaahi wa rasuulih addoonkii ilaahay ummadda usoo diray oo khayru khalqi illaah makhluuqa kii ugu mudnaa haddana xuduud aanu dhaafin buu leeyahay oo xuduuddii makhluuqnimo ayuu ku eg yahay laakiin xuduudda khaaliq iyo ilaahay dee ma gaadhi karo cilmu lgaybna waa min khusuusiyaat illah laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa waliyun saalix malag lasoo dhoweeyey iyo rasuul lasoo diray iyo addoon saalix oo weliya midna ma oga waxa maqan ilaahay mooye axad ma oga oo allah waxa uu yidhi wamaa kaana allahu liyulicakum cala algayb ilaahay idinma tusinayo o idinma taalacsiinaya haybka walaakina allaha yajtabi min rusulihi man yashaa ha yeeshee allah rusushiisa wuxuu ka doortaa cidda uu doono waxaan u taalacsiiyaa haybka inta alla uu doono ee hayb mutlaqa ma aha inta ilaahay ka ogeysiiyun bay rusushu ka og tahay sida aayaddii kaleba ay tilmaamaysa fii suurati ljinni caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul ilaahay waa ka waxa maqane haybka og mana taalacsiiya haybka ilaa ciduu raalli ka noqdo rasuula mooyaane isagana waxa uu ka taalacsiinayo u ka tusayaa waa inta alla uu doono ee mutlaq ma aha oo haybka mutlaqa ah ee sii daysanee caamka ah ilaahay unbaa caalim ku ah cid kaleo ku andacoon kartaa ma jirto allah waxau ihi wahuwa rabbi aladii waa allaha yatawafaakum idin seexinaya hurdada idin keenaya macna alwafaad halkan waa hurdadii oo hurdada waa ka idin keenaya waatay nagu soo martay suurat ali cimraan yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilay waan ku dilayaa maaha waan ku oofsanayaa macnaha waan ku seexinayaa dabadeed kor baan samada kuugu qaadaya marka wafaadkani waa alwafaatu suqraa oo waa hurdadii waxaana dhimasho loogu matelay dee ruuxu markuu seexdo ma oga maa yaduuru xawlah waxa hareerihiisa ka dhacaya ma ogo waa waa dhimasho yar wahuwa rabbi aladii allaha weeyi yatawafaakum idin oofsanaya macnaha idin seexinaya bileyli habeenkii oo wayaclamu og maa jaraxtum waxaa shaqaysateen binahaari ay fi nahaar maalinta dhexdeedii waxaad kasbateenna waa ka ilaahay og uma yabcadukum dabeed ilaahay waa idin soo toosinayaa fiihi ay fi nahaari maalinta dhexdeedii oo markaa habeenkii seexataan ee waagii idiin beriyo ilaahay baa idin soo kicinaya qofkii nololi baaqi u tahay kii kalena wuu seexdo dee mabuu soo kicin baa la odhanayaa oo dee sidaasuu ku soconaya uma yabcadukum fiih dabeed ilaahay waa idin soo toosinayaa maxaa laydiin soo toosinayaa liyuqdaa si loo dhammaystiro ajalun muddo iyo ajal musaman la magacaabay oo intii ajashaadu ahayd ilaa intaad ka dhammaysanayso dee dhiman maysid marka waxaa laguu soo toosinayaa dee ajashaadii nolosha ka hadhay si aad usii dhammaystirato uma ilayhi dabeed ilaahay xaggiisuu ahaaday marjicukum noqodkiinu uma yunabiukum dabeed ilaahay wuxuu idinka warramayaa bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya oo macnaha wuu idinku abaal marinaya wuu idinka warramayaa abaalkiinuu idin marinayaa weeyi wa huwa rabbi alqaahiru allaha yacni waxa weeyaan makhluuqaadkiisa maamule isagu muquuniye weeyi qahrigu waa khasbid iyo muquunin oo dee ilaahay marka cidda uu dilayo ama uu noolaynayo ama uu kor u qaadayo ama uu hoos u dhigayo ama uu caydh ka dhigayo ama uu hanti siinayo dee isagoon kala tashan ama ha doonta ama ha diidee ayuu ku xukumayaa waxa uu doono alleh marka waa qaahir isagoon kaala tashan ayuu kugu tasarufayaa oo sida uu doono uu kaa yeelayaa wa huwa rabbi alqaahiru allaha makhluuqaadkiisa maamulaya ee muquuninaya weeyi fawqa cibaadih ee addoommadiisa korkoodana ahaadee ka sarreeya wayursilu waa uu soo dirayaa huwa rabbi calaykum korkiina wuxuu usoo dirayaa xafada malaa'ig idin ilaalisa camalkiina ilaalinaysa jidhkiinana ilaalinasoo idin daryeelaysa xataa idaa jaaa ilaa marka uu yimaado axadakum midkiin almowtu mowtkii tawafathu ay oofsato marka xataada haayo haddaad ka dhigto macnaha irsaalkay haayo u tahay oo malaa'igta xafadadaa alla wuxuu idiin soo dirayaa ilaa intay geeridu idinka soo gaadhayso haddii xataada ibtidaa'iye laga dhigo oo xataadii ibtidaa'iyad ahayd ee jumalku ay daba dhici jireen aad ka dhigtana waxaad tidhaha xataa idaa jaaa axadakum midkii markuu u yimaado almowt mowtkii markuu u yimaado tawafathu waxa oofsanaysa oo naftii ka qaadaysa rusulunaa rusushayadii walxaal bay oofsanayaan laa yufarituuna aanay ku gaboodfalayn oo aanay ka gaabinayn wixii loo diray sideeda ay u fulinayaan oo macnaha waktigii loo diray wakti aan ahayn nafta ka qaadi maayaan laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun kana horayn maayaan kana dibdhici maayaan sidii uga qaada la yidhi waxba ka bedeli maayaan sidii loogu diray ayay uga qaadayaan waxaa la cabiray rusulunaa aayaddii kale suuratu sajdana waxay ahayd qul yatawafaakum malaku lmowt aladii wukila bikum waxaad ku tidhaha nebi allow waxaa idin oofsanaya malagii mawdka loo wakiishay malakulmowt yacni malagii mawdka iyo dhimashada loogu talagalay idinka laydiin wakiishee loo xil saaray ayaa idin oofsanaya oo nafta idinka qaadaya marka halkaasi waa mufrad oo malakulmowt waa mid keliya waa malag keliya halkanna jamac baa laga dhigay rusulunaa ilaan rusushani waa rusushii malakiga ahayd rusushu waa bashari iyo malaki oo rususha yacni samadu waa malaki kuwa dhulkuna waa bashari oo de waa ambiyada ummadaha loo soo diro markaa rusushii malakiga ahayd waa la jamciyo malaa'ig baa qabanaysa naftii baa la yidhi waxaana lagu jamcinayaa asal ahaan cidda la mubaasharoonaysa ficilka dhimashadu waxa weeyaan ama ka qaadida naftu waa malakulmowt walahu acwaan kalkaaliyayaal kaloo malaa'iga ayuu leeyaho hawsha la wada isagaasi asal ah marka marka la jamciyo waxaa la odhanayaa waa malakulmowti wa acwaanuhu waa malagii loo wakiishay arrintan iyo kalkaaliyayaashiisii kale ee garabka u ahaa ee malaa'igta kale ahaa allah waxa uu ihi uma rudduu dabeed waxaa loo celiyey khalqigii ila allah sulaymaan aljamal futuuxaat lilaahiya waxa uu ka odhanayaa xataa idaa jaa axadakum lmowt waxa weeyaan mawtkii mufrad baa lagu riday uma rudduu noqodkiina jamac baa lagu riday marka waxa uu leeyahay waxa weeyaan sababtu wuquucu tawafi cala alinfiraad waraddu cala aljamiic yacni oofsashadii mufrad bay ku dhacdo dee ninba markay waktigiisa gaadhaan naftii laga qabanaya dadka mar lagama wada qabto dee laakiin celinta ilaahay xaggiisa loo noqonayaa marjica dambe dee khalqiga mar baa lasoo wada celinaya o lasoo wada saaraya sidaasaa celintiina loo jamciyey khalqigu waa caam ugu dhacayaa wafaadkiina mufrad looga dhigay nin walba waktigiisaa la oofsanayaa uma rudduu dabeed waxaa loo celiyey khalqigii ilan rudduu jamac baa la cabiray jaa axadakumna mufrad bay ahayd sidaasuu sheekhu u tacliilinayaa marka uma rudduu dabeed waxaa loo celiyey khalqigii ila allah alle xaggiisaa loo celiyey allihii mawlaahum sayidkooga iyo maaligooda ahaa ka isagu mulkiye leh mawlahoodii alxaqi ee xaqa ahaa alaa hooyaay lahu alle oo keliyaa iskale alxukmu xukumka cid kale lama leh wa huwa alla asracu lxaasibiina kuwa wax xisaabiya ka ugu degdega badan weeyi alxafada waa malaa'igta ilaahay u wakiishay addoommada inay ilaaliyaan ilaalintuna waa laba jiho xagga acmaashooda waa ilaalinayaan oo ilaahay waxau yihi waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun waxaa korkiina ahaaday malaa'ig ilaalinaysa camaladiina oo sharaf iyo karaamalo wax qoraysa wax alla waxaa samaynaysaana og markaa xafadada halkaa lagu tilmaamay waa xafadatul acmaal acmaashiinay gaadh ka hayaan oo ilaalinayaan oo qorayaan oo ay sugayaan oo aanay dayacayn sidoo kale waxay ilaalinayaan qofkii jasadkiisa iyo badankiisina way ilaalinayaan oo waxaad arkaysaa nin geed cidlaa iska hurda manaafidan daldaloosha hadday san tahay hadday dhaga tahay markuu gama afkaabuu kala qaadayaa yaa bahalaha iyo xasharaadka iyo waxa banaankaa maraya yaa ka ilaalinaya yani waxaad arkaysaa nafta hadday ka baxda waxaaba laga yaabaa dhinac walba inay ka galaan laakiin inta uu nool yahay xafadada ay gaadh ka hayso dee qofkii meel kastuu seexdo wax meel walba ka gelaya manaafidiisa arki maysa ismana oga waa hurdaa dee ilaahay malaaigtu u diraa daryeelaysa sidaa darteed ayaa xataada marka haayo laga dhigo wayursilu calaykum xafadatan xataa macnuhu waxa uu noqonayaa xafadada loo dirayo haayadeedu waa ilaa goorma ilaa intay geeridu kasoo gaadhayso mar hadday geeri soo gaadho iyagu waa ka tegayaan yaa hawshii la wareegaya tawafadhu rusulunaa wahum laa yufarituun ilan waa kala shaqo oo qoloba waxbaa loo diray kuwii ilaalinaya camalka iyo jasadku way iska tegayaanoo hawshoodii waa dhammaatay malaaikatulmowt baa la wareegaysa marka ilaalintaasi jasadkaaga iyo badankaagiina malaa'igtaa alla u diraa daryeelaysa lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfih yaxfaduunahu min amri illah allah waxau ihi insaankii waxaa u sugnaaday malaa'ig isku cidhbinaysa oo macnaha isku bedbedelaysa had iyo habeenba xaggiisa hore iyo xaggiisa dambaba yaxfaduunahu min amri illah ay biamri illah kuwaasoo ku ilaalinaya ilaahay amarkiisa tabaaraka wa tacaala allah waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow man kumaa yunajiikum man keebaa yunajiikum idin badbaadinaya min dulumaati lberi beriga macnaha banaanka aan biyaha lahayn arladu dee yaabisada iyo dhulka biyaha lay uqaybsantaa marka wixii biyele baxri baa laga cabiray wixii kalena berri marka man kumaa yunajiikum idin badbaadinaya oo min dulumaati lberi beriga ama banaanka aan biyaha lahayn madowyadiisa yaa idinka badbaadinaya iyo walbaxri badda madowyadeeda yaa idinka badbaadinaya dulumaadkana waxaa looga jeedaa shadaa'id lberi walbaxri waa dhibaatooyinkii badiya berriba ka dhacayay ee mugdiga sidiisa looma jeedo walidaalika madowga waxaa lagu tilmaamaa oo lagu cabiraa had iyo jeer shiddada iyo dhibka oo maalintaasi way madowdahay ama habeen madow buu ahaa maxaa looga jeedaa midabkiisaa madow loogama jeedo habeen ama maalin dhib badan bay ahayd baa looga jeedaa oo loo yacni looga qastaya marka dulumaatulberi walbaxri maqsadkeedu waxa weeye dhibaatooyinka berriga iyo badda yaa idinka badbaadinaya dhibaatooyinkaas tadcuunahu xaal aada baryaysaan alle tadarucan xaal isdullayn ay tahay ducadiinaasi tadarucan isdullayn iyo isdhuldhig xaal ay ducadiinaasi tahay iyo wa khufyatan qarsoodi xaal ay tahay ducadiinu oo waa wa masdarun munakarun xaalan yaqacdi oo waa masdar nakiro oo yacni waxa weeyaan la xaalaynayo ama ismi faacilba ku awilow tadarucan ay mutadariciina xaal atihiin kuwa isdhuldhigaya wa khufyatan ay mukhfiina xaal atihiin kuwa ducadiina qarsanaya ayaad alle baryaysaan qaa'iliina idinkoo weliba leh lain anjaanaa hadduu alle naga badbaadiyo min haadihi tani shadaa'idan iyo dhibaatadani hadduu alle naga badbaadiyo hee lanakuunanna waxaanu ahaan doonaa min ashaakiriina kuwa ilaahay mahadiya ee tawxiidkiisa ku toosnaada qul waxaad ku tidhaha nebi allow allahu yunajiikum waa jawaabtii qul man yunajiikum waxaa la yidhi su-aasha weydii jawaabtana u raaci qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu alle ayaa yunajiikum idinka badbaadinaya minhaa dulumaadka badda iyo beriga ay min dulumaati lberi walbaxr yacni shadaa'idda bannaanka iyo baddaba rabbaa idinka badbaadinaya iyo wa min kulli karbin dhibaato kasta allaa idinka badbaadinaya uma antum dabeed idinku tushrikuuna ilaahay wax kalaa ku lamaanaynaysaan ilaahay badiya berriba intuu idinka badbaadiyo ayaa markaad bannaankii u baxdaan haddana shirkigiinii dib u walaaqanaysaan oo ku laabanaysaan abaalka darka iyo xumaantiina qul waxaad tidhaha nebi allow huwa allah alqaadiru ka awoodo weeyaan ee kara calaa an yabcatha inuu idiin soo diro calaykum idinka cadaaban cadaab inuu idiin soo diro oo min fawqikum xaggiina sare cadaab inuu idinka soo diro oo macnaha waxa weeyaan samada laydinkaga qayliyo sidii reer thamuud iyo qowmamkii la midka ahaa ama waxa weeyaan dhagaxaan samada laydinkaga soo daadiyo sidii qowm luud iyo kuwii la midka ahaa ama dabaylo samada laydinka soo diro sidii reer caad ama waxa weeyaan sidii qowmu nuux roob cirka laydinkaga soo daayo biyihii dhulka iyo kuwii cirku markay isqabsadaanna aad ku halaagsantaan oo ku baaba'daan aw min taxti arjulikum ama lugihiinna hoostoodaanu cadaab idinkaga soo bixin oo dhulkaaba laydinla jari ama arladaa laydinla gilgili ama waydin qarqoomi oo waxa idinku halaagsami biyaha dhulka aw yalbisakum ama ilaahay intuu isku kiinqasuu iskiin dhexgeliyo idinkoon isku mabda iyo isku manhaj iyo isku aragti midna aan ahayn oo yalbisada marka laga keeno min allabsi waayo labsu shay waxaa la yidhaahdaa alkhaltu bayna shay-ayn laba shay marka laysku khaldee laysku milo laysdhexgeliyaa labsiga la ydhaah marka labasa yalbisudii weeyaan ina soo martay walalabasna calayhim maa yalbisuun aw yalbisakum ama ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu iskiin dhexgelin oo idinka oo kala duwan oon iswaafaqsanayn ayaa laysku kiin dhex khaldi oo isdhexgeli doontaan shiyacan xaale a tihiin kooxo kala duwan oo kala durugsan ama waxaa tidhaha aw yulbisakum ilaahay waxabuu hu idinka yeeli yani khilaaf iyo khalkhal iyo inaa isqabsataan buu idin huwin sidaa maryaha u huwataan aw yajcalakum ama wuxuu idinka yeeliba dheh labsiga shiyacan kooxuu idinka yeeli kala duduwan oo wayudiiqa wuxuu dhadhansiin rabi bacdakum barhkiin biba'sa bacdin barhka kale dhibaatadiisuu dhadhansiin oo idinkaa dhegta dhiigga isku daray oo birta iska asli weeyaan macnuhu waana tii nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay intuu ka magan galay uu yidhi famanacaniiha oo nebigu markuu weydiistay ummadiisa inaan halaag iyo cadaab caam oo dabargooye lagu soo dejin ilaahay waa ka yeelo wuxuu yidhi waan ku siiyey markuu yidhi ilaahw ba'sahum baynahum ha ka yeelin famanacaniiha buu yidhi taa layma siin marka ummadda nebi moxamed in laysku imtixaamayo in badan oo ka mid oo iyagu birta iska aslayaan ayaa halkaa ka muuqata xadiidka iyo aayaddanba waana sida dhacdee waaqicana ah allah waxa uu yihi undur bal eeg kayfa sida nusariful aayaati aayaadka aanu u gedgedinayno kolba dhinacaanu uguugaga keenayno lacallahum yafqahuun si ay u fahmaan oo wax u fikiraan oo ay u gartaan wakadaba way beeniyeen bihi ay bilqur'aani qur'aankii waa beeniyeen qawmuka qoomkaagii nebi moxamedow qoomkaagii quraysheed qur-aankii waa beeniyeen wahwa qur'aankuna alxaqu kii xaqa ahaa weeyi qul waxaad tidhaha nebi allow lastu anigu ma ahaanin calaykum korkiina biwakiilin mid loo tala saartay ilaalintiina mid gaadh idinka haya oo hanuunka qalbigiina gelinayo o arrintaa loo xil saaray anigu ma ihi waayo ilaahay wuxuu yidhi in calayka ila albalaaq xilkaagu waa gaadhsiin uun wax kale kuma saara likulli naba-in war kastaa waxa uu leeyahay mustaqarun ay zamanu istiqraar zaman u sugnaado oo uu dhaco ayuu leeyihi macnaha likulli naba-in xaqiiqatun oo wuquuc weeyi war kastoo muhiimihi xilli unbuu dhacaa uu xaqiiqooba oo la arkaa marka waxa weeyi waxaad samaynaysaan cuquubada iyo cadaabka ka dhalanaya mar unbuu dhici doonaa ha dhowaado ama ha dheeraado likulli naba-in war kastaa waxa uu leeyahay mustaqarun xilli u sugnaaduu dhaco uu xaqiiqooba ayaa uu leeyahy wa sawfa taclamuuna wakti dambe ayaana ogaan doontaan arrimaha xaqiiqadiisa annaba waxaa la yidhaha alkhabar alcadiim warka weyn ayaa naba la yidhaha waxay aayaddu markaa la mid tahay walataclamunna naba'ahu bacda xiin walle qur-aanka warkiisa waxaa ogaan doontaan xilli dambe wakti ay tala farihiina ay ka baxday oon tala faray idiinku jirin ayaa xaqiiqada ogaan doontaan laakiin ogaalku waktiga ah waxba idiin tari maayo haadihi alaayaat waxaa ku sugan bayaanu madaahir اlqudrati wاlcilmi wاlxikmati lilahi tacaala ilaahay waxa uu caddeeyey muuqaalada tilmaamaya ilaahay awooddiisa iyo ogaalkiisa wacindahu mafatixu اlgaybi laa yaclamuha ila hu waxaa kaloo ku sugan isti'haaru llahi tacaala bicilmi اlgayb ilaahay inuu la gaar noqday waxa maqan ogaalkooda oon cidila wadaagin waxaa kaloo ku sugan kitaabu lmaqaadiiri xawaa kula shay xataa suquuط اlwarqa min الshajara wacalima allahu bidalik kitaabka maqaadiirta ee waxa weeyaan lawxulmaxfuudku wuxuu koobay wax walba xataa caleenta geedka kasoo dhacaysana dhaho ilaahayna waa og yahay sixatu iطlaaqi اlwafaati cala الnawm waxaa aayaadkan ku sugan in alwafaad lagu idlaaqi karo hurdada wa bihada fasira qawluhu tacala lciisa inii mutawafiik waana ta lagu fasiray hadalku ciise alla ku yidhi yaa ciisa inii mutawafiika ay muniimuka weyi waan ku seexinayaa kadibna kor baan samaawaadka kuugu qaadaya marka tanna waa sidii oo kale wahuwa aladii yatawafaakum bileyli ay yuniimukum weeyi uma yabcaukum fiihina waa yuuqidukum waa idin toosinaya waxaa kaloo ku sugan taqriiru mabda'i lmacaadi walxisaabi waljaza yacni mabda'aysa soo celinta dambe iyo xisaabta iyo abaalmarintaa ku sugan oo dee uma rudduu ila allahi mawlaahum lxaq alaa lahu lxukmu wahuwa asracu lxaasibiin tadarucan wa khufyatan waxaynu ku fasiray altadaruc yacni isdullaynta iyo khushuucda iyo isdhuldhigga khufyatanna qarsoodiga laakiin tadarucan jalaaluddiin asuyuudi jalaaleynka iyo ibnu kathiirku tafsiirkiisa qayimka ah iyo imaamu shawkani fatxulqadiirkiisa intaba waxay ku fasireen tadarucan ducaau ljahri inay tahay ducada kor loo qaadayo oo ay mutaqaabil yihiin oo iska soo horjeedaan tadarucan wa khufyatan oy jahratan wa khufyatan tahay idinkoo alla baryaya oo tadarucan yacni duco ama baryo aad kor u qaadaysaan iyo wa khufyatan mid aada hoos u dhigasaan oo qarsanaysaan marka aimadaasi waxay ku fasireen tadarucan inay tahay ducaau ljahri ducada la muujiyo khufyatanna ta ay qarsanayaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan laa burhana acdamu calaa buطlaani shirki min ana almushrikiina yukhlisuuna ducaaa lilahi fi shidda yacni xujo ka weyni ma jirtoo tusinaysa baadilnimada shirkiga in mushrikiintu markay naftu qabatee arrini ku cuslaato ilaahay keligii ay baryayaan oo taasi waxay tilmaamaysaa shirkigoodu inuu baadil yaho unu saxahay waayo hadday wax meesha ku hayaan xaaladdu markay ku culus tahay ayay dee u yeedhan lahaayeen waxay sheeg sheeganayeen laakiin mar haddii markay arrintu cuslaataba xagga ilaahay ay u cararayaan dee taasi waxay tilmaamaysaa mar walba arrinku ilaahay gacantiisa inuu ku jiro oo cid kale oo dhib iyo dheef haysa aanay jirin waxaa kaloo ku sugan laa munji min ashadaa'idi walaa munqida min alkurubaati ila allah wax dhibaatooyinka iyo shadaa'idda kaa badbaadin karoon alla ahayni ma jiro altaxdiiru min alikhtilaafi almufdi ila alinqisaami watakatul waxaa kaloo ku sugan digista laysaga digay iskhilaafka iyo iska horimaatinka keensanaya ummaddu inay kooxo iyo ururo iyo qayb qayb u qaybsanto aan naf iyo maal iyo cirdi midna aan isku badbaadinayn oo birta iska aslaya waayo khilaafku marka uu fogaado afka dee uu dhaafaya addinkuu gaadhaya sidaa darteed ayaa shareicadu u xarimtayba muslimiintu inay qaybsamaan oo loogu waajibiyey mid inay noqdaan xisban waaxida waactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu allah waxa uu yidhi wacindahu ay wacinda allah alla agtiisunbuu ahaaday cid kale ma ag yaalle xasrigu waa sida waa ilaahay agtiisa oo keliyuu ahaaday mafaatixu lgaybi waxa maqan mafaatiixdoodu oo laa yaclamuhaa ma oga mafaatixu lgaybkaas ilaa huwa alla mooyaane axad kale ma oga wayaclamu waa ogyahay rabbi maa fi lberi beriga dhexdiisa waxa ku sugan iyo walbaxri badda dhexdeeda waxa ku suganba ilaahay waa ogyahay wamaa tasqudu ma soo dhacdo min waraqa caleeni geed kama soo dhacdo ilaa hadday kasoo dhacdo sayaclamuhaa ilaahay waa ogyahay walaa xabbatin xabadi ma jirto midh hadhuudha ama garawa ama midh nooc kale ah xabadi ma jirto oo fii dulumaati lardi arlada madowyadeeda dhexdeeda ku sugan iyo walaa ratbin wax qoyanitoona ma jiro iyo walaa yaabisin wax angeganitoona ma jiro ilaa hadduu jirase fii kitaabin kitaab baa uu ku sugan yahay kitaabkaasoo mubiinin cad oo lawxulmaxfuudkii maqaadirta khalaa'iqda hore loogu qoray ah wahuwa rabbi aladii allaha weeye yatawafaakum idin seexinaya bileyli habeenkii oo wayaclamu og maa jaraxtum waxaa shaqaysanaysaan binahaari maalintiina uma yabcahukum dabeed ilaahay waa idinsoo toosinayaa fiihi ay fi nahaar maalintiina waa idinsoo kicinayaa liyuqdaa si loo dhammeeyo ajalun muddo oo musaaman la magacaabay uma ilayhi ay ila allah dabeed ilaahay xaggiisa unbuu ahaaday marjicukum ay rujuucukum noqodkiinu uma yunabi'ukum dabeed alla waa idinka warramayaa bimaa kii kuntuma ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya wa huwa rabbi alqaahiru ka makhluuqaadkiisa maamula ee isagu muquuniya weeyi ee waxa uu doono marsiiya isagoon cidna kala tashan fawqa cibaadih addoommadiisa korkooda xaal uu ku sugan yahay allaha qaahirkii oo uu ka sarreeyo wayursilu waa uu soo dirayaa huwa rabbi calaykum korkiina wuxuu usoo dirayaa xafadatan malaa'ig idin ilaalisa oo camalkiinina ilaalisa jidhkiinana ilaalisa xataa idaa jaa axadakum lmowt marka midkiin mawdkii u yimaado tawafathu waxaa oofsanaysa oo dilaysa oo naftii ka qaadaysa rusulunaa rususheedii malaa'igta ahayd waa malakulmowd iyo kalkaaliyayaashiisii walxaal bay oofsanayaan oo nafta ka qaadayaan hum iyagu laa yufarituuna aanay ku gaboodfalayn oo xilkii loo diray sideeda ay uga soo baxayaan uma rudduu dabeed waa la celiyey khalqigii ila allah ilaahay xaggiisa ayaa loo celiyey allihii mawlaahum sayidkooga iyo maaligooda mulkiye ahaa mawlahoodii alxaqi ee xaqa ahaa ayaa xaggiisa loo celiyey alaa hooyaay lahu ay lilaah alla unbaa iska leh alxukmu xukumka wa huwa rabbi asracu lxaasibiina kuwa xisaabiya ka ugu degdega badan weeyi qul waxaa tidhaha nebi allow man kumaa yunajiikum idin badbaadinaya oo min dulumaati lberi bannaanka mugdiyadiisa waa shadaa'idda iyo dhibaatooyinka ka dhaca eh yaa idinka badbaadinaya iyo walbaxri badda madowyadeeda iyo dhibaatooyinkeeda yaa idinka badbaadinaya tadcuunahu xaal aad baraysaan alleh tadarucan isdullayn xaal ay tahay ducadiinu aada isdullaynaysaan oo isku dhuldhigaysaan alleh iyo wa khufyatan qarsoodi xaal ay ducadu tahay ama tadarucan xaal ay tahay ducadiinu mid muuqato kor u qaadaysaan iyo wa khufyatan xaal ay tahay mid qarsoon oo aada hoos u dhigaysaan qaa'iliina xaalo aad leedihiin baad ducaysanaysaan lain anjaanaa wallaahi hadduu ilaahay naga badbaadiyo min haadihi tani musiibada maantana haysata rabbi hadduu naga badbaadiyo lanakuunanna wallee waxaanu ahaanoonu ahaan min ashaakiriina kuwa ilaahay u mahadnaqa ee mahadiya ayaanu ka mid noqon qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu alle ayaa yunajiikum idin badbaadinaya oo minhaa ay min dulumaati lberi waalbaxar yacni mugdiyadaa badiya beriba iyo dhibaatooyinkeeda allah idinka badbaadinaya wa min kulli karbin dhibaato kastana allah idinka badbaadinaya uma antum dabeed idinku tushrikuuna ilaahay wax kalaa ku lamaanaynaysaan oo intuu ilaahay idin badbaadiyo ayaa haddana shirkigiinay dib ugu laabanaysaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow huwa alleh alqaadiru ka awooda weeyi calaa an yabcatha inuu idiin soo diro calaykum idinka cadaaban cadaab uu idiin soo diro oo min fawqikum xaggiina sira uu cadaab idinkaga soo diro aw min taxti arjulikum ama lugihiina hoostooda cadaab idinkaga soo bixiyo aw yalbisakum ama uu isku kiin dhex daro idinkoo iskhilaafsan oon wada socon shiican xaala atiin koox koox kala tagsan oo waxa weeyaan aan iswaafaqsanayn ama aw yulbisakum inuu idinka yeelo shiyacan kooxo inuu idinka yeelo yacni ilaahay wuxuu awoodaa inuu kooxo iskhilaafsan idinka yeelo oo oo wayudiiqa uu dhadhansiiyo bacdakum barhkiina ba'sa bacdin barhka kale cadaabkooda iyo dhibkooda uu dhadhansiiyo oo laysku kiin fidneeyo o laysku kiin imtixaamo ayuu alla awoodaa undur bal eeg nebi moxamedow kayfa sida nusarifu laayaati bal hadda aayaadka sidaanu ugu gedgedinayno kolba dhinacaanu ugu dhigano bal inay ku dhaqmaan bal hadda eego u fiirso lacallahum yafqahuun likay yafqahuu si ay u fahmaan oo u gartaan marka allah waxa uu tilmaamay subxaana inuu ilaahay awood u leeyahay inuu cirka cadaab kaga soo dejiyo ama ha noqoto waxa weeyaan dhagaxaan ama qaylo ama roob ama dabaylo cadaab saruu u keeni karaa ku hoosena waa u keeni karaa oo dee dhulkaaba lala jari karaa ama lala yani lagu gilgili karaa waxaa kaloo alla awoodaa inuu arrinkooda intuu iskaga qaso uu ka dhigo kooxo ishaysto oo iyagu waxa weeyaan birta iska asloon isbixin naf iyo maal toona oo aw yalbisakum labsiga aw yalbisa calaykum umuurakumna waa lagu fasiray ay yakhlita calaykum alumuur inuu talada iyo arrinka iskaga keen qaso oo waxba intaa kala garan weydaan idinku aada isku dhaqaaqdaan oo iskhilaaftaan oo islaysaan marka intaasiba waa waciid iyo goodi adag oo alla uu leeyahay ilaahay waa awoodaa inuu sidaa idin ciqaabe eh ka cabsooda oo caabuda allah waxa u ihi wakadaba waa beeniyeen bihi qur'aanka qawmuka qoomkaagii quraysheed nebi maxamedow qur-aankii waa beeniyeen wahwa qur-aanku alxaqu waa kii xaqa ahaa xaq weeyi qul waxaa tidhaha nebi allow lastu anigu ma ahaanin calaykum korkiina biwakiilin mid loo tala saartay ilaalintiina iyo inaan hanuunka qalbigiina geliyo anigu ma ihi xilkaygu waa gaadhsiin waana idin soo gaadhsiiye likulli nabayin war kastoo weyn oo muhiimihi waxa u sugan oo uu leeyahay mustaqarun ay zamanu istiqraar zaman ama xilli u sugnaado macnaha war walba xilli uu dhacuu leeyaho xaqiiqdiisa indhaha la saaro wa sawfa taclamuuna wakti dambe ayaana ogaan doontaan arrintaa oo indhaha saari doontaan walataclamunna naba'ahu bacda xiin allah waxa u ihi waidaa ra'ayta markaad aragto nebi allow iyo qof kastoo mukhaaabow mukallafow aladiina kuwii yakhuuduuna dhex dabaalanaya fii aayaatinaa aayaadkayaga dhexdooda ee beentiyo baadilka ku dhexgelayay iyagoo beeninaya oo ku jeesjeesaya faacilid isaga jeesta nebi allow canhum iyaga xataa yakhuuduu ilaa ay ka gelayaan fii xadiidin war hayrihi kaa an ahayn markaad aragto aayaadkaygii iyagoo dheeldheel iyo jees-jees iyo beenin kula dhaqmaya iskaga dhaqaaq ilaa war kale ay gelayaan oo kaa ay ka baxayaan oo hala fadhiin wa imaa yunsiyannaka hadduu nebi allow ku ilowsiiye ashaydaanu shaydaanku ood isilowdo falaa taqcud hala fadhiisanin bacda dikraa xasuusta dabadeed markaad xasuusata hala fadhiisan maca alqawmi qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah mar alla markaad xasuusata ka kac oo hala fadhiisan aayaddani waxay la mid tahay aayaddii suuratu nisa inagu soo martay ahayd wqad nazla عlaykum fi اlkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzaأu biha falaa taqcuduu macahum xata yakhuduu fi xadiiثi غayri inakum ida milhm in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkafiriin fi jahannama jamiica allah waxa u ihi subxaanah ilaahay waxa uu kusoo dejiyey kitaabka markaa maqashaan ilaahay aayaadkiisii oo laga gaaloobayo ama lagu dheeldheelayo hala fadhiisanina ilaa war kale ay galaan haddii aad la fadhiisataan la mid baa tihiin waayo waxaa la yidhi alraadi bilficli ka faacilih dee meel aayaadkii ilaahay lagaga gaaloobayana qof raalli kaun baa iska fadhiya ka kalema xamili karo marka alla waxa uu yidhi haddaa iskala fadhiisataan oo ka fogaan weydaan kuwa waxaa samaynaya la mid baa tihiin oo dembigooda iyo dembigiinu isku mid bay noqonayaan in allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkafiriina fi jahannama jamiica ilaahay munaafiqiin iyo gaalo jahanamo ayuu ku jamcinaya oo isugu keenayaan halkaa waxaa laga qaadanayaa goob kasta ama meel bandhig lagu dhigaya ha noqoto ama golayaasha iyo majaalista iyo barlamaanada ha noqoto ama meel kaloo la fadhiya ha noqoto meel kasta oo ay ka dhacayso ilaahay aayaadkiisii in meel lagaga dhacayo ama lagaga gaaloobayo ama lagu jees-jeesayo ha fadhiisane ka fogow haddii golihii lasoo hordhigo wax ilaahay diintiisa kasoo horjeeda oo la ydhaa cod baa loo qaadaya maxaaraanta cod loo qaadaa tusaale ahaan ribadaa loo codaynaya haddii la yidhahdo ama khamrada wax ilaahay xarimayba codma gala dee waayo addoonku khiyaar ma leh amarka alla uu bixiyey waajibku waa in la sameeyo waxa ilaahay uu diidayna waajibku waa in laga tagoo laga durko looma codeeyo waxa laga doodaa ee laga tashadaa waa wixii aan daliil cad lahayn een xaaraan ku caddayn laakiin wixii sharciga aan ku bannaanayn in cod la geliyo ama la yidhaho waa laga doodayaa waa diintii ilaahay oo lagu dheeldheelayo oo baatil iyo been lagu dhexgelayo marka tusaale ahaan taasoo kale markay dhacdo qofka xaadirkii ama xubinha ka noqda ama yuu ka noqon waxa waajib ku noqonaya dee mu'min ilan weeyaan ilaahay kitaabkiisii rumeeyey inuu ka fogaado isaga isaga kacaalkaa yaan ilahay lacnadiisu kusoo degina waxa keliya oo u bannaan uu ku fadhihi karaa inuu xujada ku oogo intuu sara kaco xaqa uu ku addimo oo yidhaha waxaasi waa baadile joojiya waa tay noo soo socota wamaa cala aladiina yataquuna min xisaabihim min shay walakin dikraa lacalahum yattaquun waanuun baa saaran markaa qofku hadduu waanadii la kacayo xujada ku oogayo dee meesha goobtaa waa xaadiri karaa laakiin haddaanad waxba ka qaban karayn xujana aanad ku oogi karayn lafahaaga la badbaad oo la nabadgal yaan waxa weeyaan cuquubada caamka ee kuwan kusoo degtaa anay ku caam yeeline waxaanay ku rumoobaysaa goob walba meel caam iyo meel khaasaba meel kasta oo ilaahay diintiisa meel lagaga dhacayo iska ilaali inaad iska fadhido waayo qofka muuminkii dee damiir buulayo waa damqanaya haddaad iska fadhido iyadoo lagu jeesjeesayo waa damiir la-aan iyo diin daro diintaada waa inaad u damqato oo wixii darar ku ah aad ka durugto oo ka fogaato allah waxa uu yidhi wamaa cala aladiina yattaquuna min xisaabihim min shay wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna alle ka cabsanaayey min xisaabihim kuwaa ilaahay aayaadkiisa ku dheeldheelaya ee beeninaya xisaabtooda ma ahaanin min shayin waxba macnaha kuwa ilaahay ka baqaya kuwaa aayaadka beeniye xisaabtoodu kuwan dee waxba kama saara nin walba dee xisaabtiisaa saaraneh ninna ta kale lama saarin alla waxau yihi walaakin dikra walaakin calayhim dikra ha yeeshee kuwan alla ka baqaya korkooda waxa saaran waa nin ay waaniyaan kuwa aayaadka beeninaya lacallahum yattaquun si ay kuwa aayaadka ku dheeldheelayaa ilaahay uga baqdaan oo diinta ugu soo noqdaan macnaha aayaddu waxa weeye yacni kuwii aayaadka beeninaya ee waxa weeyaan ku dhex jeesjeesaya ee xumaanta kula dhaqmayay kii ilaahay ka baqanayay hadduu isaga badbaado isagu ka fogaado dee kuwaa ku jeesjeesaya xisaabtoodu isaga ma saara laakiin isaga waxa ka saaran uun kuwaa inuu waaniyo u xujada ku oogo intaasaa saaran wax kaloo ka saarani ma jiro allah waxa u yihi wadar isaga tag nebi allow aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshay diinahum diintooda laciban ciyaar iyo walahwan wax lagu mashquulo isaga tag oo waqarathum ay kadisay alxayaatu dunyaa noloshii adduunyadu wadakir waani bihi ay bilqur'aani qur'aanka kuwaani haaulaa usoo qadar kuwaa aayaadka ku jeesjeesaya qur'aanka kuwaani an tubsala lianlaa tubsala si aan loogu halaagin nafsu naf bimaa kii kasabad ay kasbatay laysa lahaa xaal aanu u sugnaanin naftaasi min duuni illaah alla sokaday aanu uga sugnaanin waliyun mid u gargaara iyo walaa shafiicun mid u ergeeyaa toona wain tacdil haddii ay isfurato naftu kulla cadlin furasho dhammaanteed naftaa halaagsantay hadday furasho dhammaanteed isku furato wax waloo la ysku furto laa yuukhad laga qaadi maayo minhaa iyada ulaa'ika kuwaasi yacni nafsada nakirada xagga macnaha cumuumka ahoo waa nafo badan ulaa'ika kuwa caynkaasihi aladiina waa kuwii ubsiluu lagu halaagay bimaa kasabuu waxay kasbadeen lahum waxay leeyihiin sharaabun cabitaan oo min xamiimin biyo kar dhaafay oo kulayl dhaafay ah iyo wa cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahooda sababtiisay cadaabkaa ku leeyihiin ay ahaayeen yakfuruuna kuwa ka gaalooba aayaadka rabbi haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay arrimo muhiim oy ugu horayso xurmatu ljuluusi fii majaalisa yuskharu fiiha min alislaami wa sharaa'icihi wa axkaamihi wa ahlih waxaa xaaraan ah in la fadhiisto goobo lagu jeesjeesayo islaamka iyo sharaa'icdiisii iyo axkaamtuu ilaahay soo dejiyey meel lagu jeesjeesayo in la fadhiistaa waa xaaraan waxaa kaloo ku sugan wujuubu alqiyaami ixtijaajan min ayi majlisin yucsaa fiihi allahu warasuuluh meel kastoo alliya rasuulkiisa lagu caasiyo ruuxu inuu isaga kaco oonu fadhiin mashruuciyat licraadi fi xaali dacfi can lmustahzi'iina blislaam aladiina garathum alxayaatu اdunya min ahli lquwati wsulطan waxasbu lmu'mini an yucrida canhum falaa yafraxa bihim walaa yadxaka lahum waxaa la jideeyo mashruuc ah markaan awood iyo itaan lahayn goobaha islaamka iyo diinta lagu jeesjeesayo in la ysaga durkoo laga fogaado waxaana qofka markaa ku filan inuu isaga jeesto aanu la farxin lana qoslin ilan waxaa la moodi hadduu iskala walaaqdu sacabka la tuntuu la qoslo dee inuu raalli ka yahay diin la-aantan iyo waxaanay samaynayaan marka ugu yaraan waa inuu jidhkiisa iyo qalbigiisaba kala fogaado maadaama aanu wax kale ka qaban karayn wujuubu tadkiiri bilqur'aani wakhaasatan almu'miniina aladiina yurja tawbatuhum waxaa waajib ah in qur-aanka dadka lagu waaniyo oo la xasuusiyo gaar ahaan dadka mu'miniinta ee tawbadooda la rajaynayo man maata calaa kufri lam yanju min annaar id laa yajidu fidaan walaa shafiican yukhalishu min annaari bixaal ruuxa gaalnimadii ku tagae ku dhinta naar ka badbaadi maayo mana helayo wuxuu isku furto iyo cid u ergeyso naar ka badbaadisa midna heli maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaaru falan yuqbala min axadihim milu lardi dahaba walow iftadaa bih kuwii gaaloobee gaalnimo ku dhintay midkood laga aqbali maayo arlada muggeedoo dahaba hadduu isku furto laga aqbali maayo ulaaika lahum cadaabun aliim wamaa lahum min naasiriin kuwaas cadaab kulul bay leeyihiin wax u heliyana heli maayaan rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam waxau yihi kama fi saxiixayni min xadiidi anas yaqulu llahu tacaala liahwani ahli nnaari cadaaban yowma alqiyaama maalinta qiyaame ilaahay wuxuu ku odhanayaa ahlu naarka ka ugu cadaab fudud buu ku odhanayaa low ana laka ma fi lardi min shayin akunta taftadii bih wuxuu odhanayaa waryaa wax alla waxa arlada ku sugan oo dhan maanta haddaad heli lahayd ma isku furan lahayd fayaqulu nacam waxau odhanayaa haa fayaqulu aradtu minka ahwana min dalik waan ahwana min hada wa anta fi sulbi aadam anlaa tushrika bi shayan faabayta ilaa an tushrika bi waxaa allah ku odhanayaa waxaan kaa dalbay oon kaa doonay waxaa wax ka fudud adoo dhabarkii aabbaha aadam ku jira inaanad iigu shariik yeelin shayinood cibaadada ii badhaxtirto waana diido waa lagugu kari waayey ilaa inaad wax kale cibaadadayda ku lamaanaysa mooye tawxiid waa lagugu taag waayey kor iyo hoosba waa lagugu dhigo marka maanta adkayso weeyi marka aayadda iyo xadiidkaasi waxay u markhaati kacayaan wain tacdil kula cadlin laa yu'khad minha waxaa doonta haddaad isku furato lagaa hoos qaadi maayo waxaa kaloo rabbi tilmaamay ahlu naarku cuquubad iyo cadaabkay helayaan cabitaan iyo cadaab kalaba oo cabitaanku lay dhaafay wasuquu maaan xamiiman faqaaca amcaahum allah waxau yihi biyo kar dhaafay oo kulay dhaafaa la waraabiyey oo markaasuu midhicirkoodii iyo uurkujirtoodii uu jarjaruu googooyey oo xagga dambe ay ka boodayaan faladiina kafaruu quicad lahum hiyaabu min naar yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu ma yusharu bihi ma fii butuunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid allah waxau yihi kuwii gaaloobay waxaa loo googoynayaa oo loo soo jarjarayaa dhar naareed ilaa ahlu naarka dharkiisu waa naar hoygiisu waa naar hugiisu waa naar furaashkiisu waa naar gu'iisu waa naar kor iyo hoosba yacni waa naar lahu min jahanama mihaadun wa min fawqihim hawaash kor iyo hoosba naarta jahanamaa ka saaran marka allah waxa u yihi dharkaa naareed baa loo soo jarjarayaa oo yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim xaggooda sare ayaa biyo kulayl dhaafay lagaga soo shubayaa yusharu bihi ma fii butuunihim waljuluud markaasaa lagu shiilayaa oo lagu dhalaalinayaa waxa uurkooda ku jira iyo dubkooda saraba dubba naareed oo xadiidana madaxa lagala dhacayaa wain yastakiiuu yugaasuu bimayin kalmuhli yashwi lwujuuh bi'sa sharaabu wasa'ad murtafaqa hadday gurmad iyo gargaar dalbaan oo yidhaahdaan na soo waraabiya waxaa loogu kaalmaynayaa oo kaalmo u noqonaysa biyo sidii naxaas la dhalaaliye ah wejigana gubaya oo dubka sara uu soo dhacayo sidaa markay cabaysku yidhahdaan uumiga ku baxaya marka cadaabka iyo cuquubadaas waxa ilaahay u diyaargareeyey dadka maanta ilaahay diintiisa loogu taag waayo allah waxau yihi waidaa ra-ayta markaad aragta aladiina kuwa yakhuuduuna dhexgelaya fii aayaatinaa aayaadkayaga macnaha ku dhexgelaya beenin iyo dheeldheel faacrid isaga jeedsa canhum iyaga xataa yakhuuduu ilaa ay ka gelayaan fii xadiidin war hayrihi kan aan ahayn wa imaa yunsiyannak hadduu ku ilowsiiyo nebi allow ashaytaanu shaytaanku ood ilowdo falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikraa xasuusta dabadeed markaad xasuusata ha la fadhiisan maca alqawmi aldaalimiin qolada daalimiinta ah wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna alla ka cabsanaayey min xisaabihim kuwa aayaadka beeniye xisaabtooda min shayin ay shay-un waxba kama saara shayna yacni kuwa mutaqiinta ah kuwaa dembaabay xisaabtoodu dee ma saara walaakin ha yeeshee dikraa ay calayhim dikraa waxa saaran uun kuwaa waanintooda inay waaniyaan lacallahum yattaquun si ay kuwaa aayaadka ku dheeldheelay ay alla uga baqaan ay usoo noqdaan allah waxau yihi wadar isaga tag nebi allow iyo qof kastoo mukhaatabowba aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshay diinahum diintooda laciba ciyaar iyo walahwa wax lagu mashquulo oo waqarathum ay kadisay alxayaatu dunyaa noloshii adduunyadu ay lugoysay wadakir waani bihi ay bilqur'aani qur'aanka ku waani haaulaa kuwaa aayaadka ku dheeldheelaya qur-aanka ku waaniyo oo ku wacdi waayo an tubsala lianlaa tubsala si aan loo halaagin ama lianlaa yusallama lilhalaaki oo atasliimu lilhalaagna waa la yidhaha inuu ruuxa naftiisa halaaga loo dhiibo o loo gacangeliyo markaa si aan halaag loogu dhiibin ama aan loo halaaginba dheh an tubsala ay lianlaa tubsala si aan loo halaagin nafsu naf bimaa bisababi maa shay sababtii aan loogu halaagin kaasoo kasabad ay shaqaysatay laysa lahaa xaal aanay u sugnaanin nafta min duuni illaahi alla sokadi aanay uga sugnaanin waliyun gargaare u gargaara iyo walaa shafiicun cid cid u ergeysaa toona wain tacdil hadday naftu isku furato kulla cadlin furasho dhammaanteed wax walba hadday isku furato laa yu'khad minhaa laga qaadi maayo ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi aladiina waa kuwii ubsiluu la halaagay bimaa kasabuu waxay kasbadeen sababtiisa lagu halaagay lahum waxay leeyihiin sharaabun cadaab la cabo oo min xamiimin biyo koleyl dhaafay ka ahaaday iyo wa cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteeda lagu cadaabay yakfuruuna kuwa gaalooba ay ahaayeen allah waxa uhi qul anadcuu min duuni illahi maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa wanuraddu calaa acqaabina qul waxaad ku tidhaha nebi allow anadcuu oo miyaanu baryanaa ama caabudaynaa min duuni illaah alla sokadiima waxaanu baryanaa ama caabudaynaa maa laa yanfacunaa waxaan waxba noo tarayn in cabadnaahum haddaanu caabudno oo walaa yadurunaa waxna anna yeelayn in taraknaa cibaadatahum haddaanu iskaba dayno cibaadadooda ma waxaas ayaanu caabudnaa oo barinaa alla sokadii oo wanuraddu ma waxaa naloo celiyaa calaa caqaabina ma cirhbahayagiibaa dibna looga celiyaa bacda id hadaana allah ilaahay markuuna hanuuniyey dabadeed maraadkayagaanu dib u qaadnaa oo naloo celiyaa kaladii kii oo kale xaal aanu nahay istahwathu ay hallaysay ama ay duufsatay ashayaaiinu shayaaiintu ay duufsatay fil ardi arlada dhexdeeda ay ku duufsatay ku hallaysay xayraana xaal uu yahay mid wareersan oo meeluu u socdayo meeluu ka socda aan kala garanay kaasoo lahu usugnaa ay u sugnaadeen asxaabun asxaab asxaabtaasoo yadcuunahu ugu yeedhaya ilalhudaa hanuunka ugu yeedhayo warnoo kaalay leh qaayiliina xaale ay ku leeyihiin lahu isaga i'tinaa noo kaalay qul waxaad tidhaha nebi allow ina huda allah ilaahay hanuunkiisu huwa isagu alhudaa hanuunka dhabtii waa kaa hidaayo kala heli maysid wa umirnaa waxaa nala faray ku dheh linuslima ay lian nuslima inaan u hogaansanno lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda caalamiintu waa kullu maa siwa allah wax alla wixii alla kasoo hadha caalamiin la ydhaha marka caalamiinta oo dhan rabbigooda inaan u hogaansanno ayaa nala faray iyo wa an aqiimu salaata wa umirnaa waxa kaloo nala faray an aqiimu salaata salaada ooga aqiimu ayaa ka xeel dheer sallu waayo iqaamadu waa in xaqeeda la mariyo oo arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo aadaabteeda loo ilaaliyo ayaa iqaamo la ydhaha walidaalika oogta waxaa la yidhaha dab weyn oo holaca meel marka laga shido ayaa oog la yidhaha wattaquuhu ay wa umirnaa an ittaquuhu waxaa kaloo nala faray alla ka baqa wahuwa rabbi aladii allaha weeyi ilayhi ay ila allah isaga xaggiisa un tuxsharuuna laydin soo ururinayo wa huwa rabbi alladii allaha weeyi khalaqa abuuray alsamaawaati samooyinka abuuray iyo walarda arlada abuuray had iyo jeer makhluuqaadka cirkiya dhulka waxaa loogu soo halqabsanayaa waa makhluuqu waxa uu arkayo waxa ugu weyn indheheennu waxay qabanayaan dee cirarka iyo dhulalkaasa u weyn soo maha acdamu lmakhluuqaat binisbati ilayna marka waxaynu inaku aragno aragtideenna gaaban wixii inoogu weynaa ayaa mar walba mathal laynoogu soo qaadanayaa si aynu ugu aqoonsanno ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa iyadoo shay walba ilaahay waaxidnimadiisa iyo weynidiisa uu astaan u yahay owa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa anahu waaxidu shay walba aayad baa ku sugan iyo astaan calaamad u ah ilaahay keli inuu yahay laa shariika lah laakiin dee aadamaha iyo jinka dhulka lagu cusleeyey haqaleynka ayuunbaa ilaahay waxdaaniyadiisa in badan oo ka mid a loogu taag waayey walidalika ibnuljawsi sayidulkhaatirka waa kii ku lahaa maa jaxada saamitu man ansha'a wa min bacdi dawi nudqi ata ljuxuudu wuxuu yidhi mayeedhaanku gidaarada iyo geedaha iyo dhirta iyo buuraha iyo banaanadu mayeedhaanku waxa aan hadlayne saamitka a la yidhahdaa saamit kuwa aan hadlayni may dafirin ilaahii abuuray ee unkay laakiin kuwii garaadka lahaa ee hadlayay qaar ka mid a ayaa inkiroo dafiray marka dee jinkii iyo insigii baa la arkay qaar ilaahayba wujuudkiisa diidaya laakiin waxa weeyaan waxa aan hadlayn iyo jamaadaadkaasi ilaahay waxdaaniyadiisa may inkirin waana u tasbiixsanayaanoo waa cubaad ilahay bay caabudayaan oo ma caasiyayaan wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum allah waxa u ihi wahuwa rabbi aladii allaha weeye khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka walarda arlada bilxaqi xaqku abuuray wadkur xusnabi allow dadkana xasuus yowma maalin yaquulu uu odhanayo allah kun ahaw u shayga ku odhanayo oo fa yakuunu dabeed uu ahaanayo qawluhu alla hadalkiisu alxaqu xaq weeyi maalintaasi waa maalinta qiyaama oo marka yani waxa weeyaan khalqigii hore u dhintay way dhinteen laakiin wixii noolaa marka suurta hore la afuufay a nafkhatu saaciqa noolo oo dhan baa suuxaya oo naftu ay ka dhacaysaa wixii nolol ay suurta kusoo gaadhay kadib ilaahay wuxuu amrayaa kulligood inay soo noolaadaan oo wixii xabaalaha ku jirana ay kasoo baxaan waa nafkhada labaadee nafkhatu lbacthi wannushuur markaa tan la leeyahay wa yowma yaquulu kun fa yakuunu waa qiyaamada waa maalintaas oo macnaha alla wuxuu odhanayaa kun fa yakuunu kasoo baxa qubuurtii oo waa kasoo baxayaan marka suurtii lagu dhufto wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin yaquulu uu odhanayo huwa rabbi kun ahaw shaygii uu ku odhanayo oo fa yakuun uu ahaanayo waa maalintaa qiyaame ee dadkii lasoo saarayo ee uu amrayo inay soo baxaan kulligoodna ay soo baxayaan hal mar qawluhu allah hadalkiisu alxaqu xaq weeyi sugan oo aan baaqanayn walahu alla ayaa iskale almulku boqortinimada iyo lahaanshaha yowma maalin buu mulkiga leeyahay rabbi yunfaku la afuufayo fi suuri suurta oo maalin walba miyaanu lahayn maya waa leeyahay laakiin maalintan way u barax tiran tahay oo cid wax sheeganaysaan jirin oo liman ilmulku lyawm lilahi lwaaxid alqahaar ilaahay markuu yidhaahda maanta mulkiga yaa iska leh yaa wax sheeganaya ee juuqay odhan waayaan khalaa'iqdu ilahay isagaa naftiisa u jawaabaya oo odhanaya lilahi lwaaxid alqahaar marka mar walba mulkiga ilaahay waa lahaa laakiin adduunka markii la joogay dad kalaa wax sheegan jiray aakhirase cid baan wax sheeganayn sidaasaa loogu gaar yeelay waxay la mid tahay dee maaliki yowm ddiin is-abaalmarinta yowmkeeda allaha mulkisan oo yacni maalin walba ilaahay waa mulkiyaa oo isagaa iska leh laakiin maalintaa la is-abaal marinayo cid baan wax sheeganayn maalmaha adduunyada dad baa wax sheegta laakiin yowmuddiinka ayaa wax sheeganaya laa axad waxaa kaloo la mid a aayadda oo iyaduna sii yani caddaynaysa qur-aanku waa isku markhaati kacayaaye almulku yowmaidin alxaqu liraxman wa kana yowma cala alkafiriina casiira mulkigu maalintaa qiyaame mulkiga xaqa ah ee sugani ilaah raxmaanku u sugnaaday cid kale uma sugna waana maalin gaalada ku culus oon u fududayn marka calaa kullin maalin walba mulkigeeda allah iska leh laakiin maalintaa cid wax sheegataan jirin waxaa loogu khaas yeelay aayaadkan waxaa ku sugan qubxu riddati wa suu caaqibatiha riddada in diinta dib looga noqdo foolxumadeeda iyo cidhib xumadeeda oo waxaa lagu shabahay qofka murtadka ama mushriga waxaa lagu shabahay nin bannaan iyo meel bahgooyo oon cid iyo ciirsitoono lahayn socda oo inta shaydaan uu duufsaday uu derderay meeluu u socdaiyo meeluu ka socdo garan waayey oo iyadoo asxaabtiisa ay ugu baaqayaan war waa tan waddadii iyo kaalay reerkii waa xaggan meel kalunuu sii socdoo ambaday ila shaydaan baa derderay ooma miyra qaba eh waxaa lagu shabahay kaa shaydaan derderu duufsaday qofka mushriga ah lagu shabahay iyo murtadka aan ilaahay xaqiisii garanayn ee waxa weeyaan raadkiisii dib uga noqday waxaa kaloo ku sugan xurmatu ijaabati ahli lbaili lima yadcuuna ilayhi min albail dadka ahlulbaailka ah yacni baatilkay dadka ugu baaqayaan inaan la ajiibin oon la maqlin oon dheg jalaq loo siin waxaa kaloo ku sugan laa huda ilaa huda allahi tacaala ay laa diina ila alislaam hanuunka alle mooye hanuun kale ma jiro macnaha diin xaq oo la raacaa ma jiro oon ahayn diinta islaamka waxaa kaloo ku sugan wujubu lislaami lilahi tacala wa iqaamati asala wa itiqaai illahi tacala bificli lmaamuuri wa tarki lmanhiy inay waajib tahay alle in loo hogaansamo salaada in la oogo alle laga baqo oo wuxuu ina faray la falo wuxuu inoo diidayna laga durko taqriiru lmacaadi walxisaabi waljaza waxaa kaloo lagu sugay isa soo celinta dambe iyo xisaabta iyo abaalmarinta dambe ayaa aayaadkan lagu sugay allah waxa u ihi subxaanah qul waxaa tidhaha nebi allow anadcuu ma waxaanu barinaa ama caabudnaa had iyo jeer adducaa baryana waa lagu fasiraa cibaadana waa lagu fasiraa waayo waa isku mid oo rasuulkaa yidhi sala allahu alayhi wasalam adducaau huwa alcibaada ducadu iyadaaba cibaadadii ah oo baryada alla la baryaya waa nooc cibaadada ka mid ah walidalika ducada waxay culimmadu yidhaahdaan waa ducaau lmas'ala iyo ducaau lcibaada ducaau lmas'ala waa baryada inaad ilaahay wixii dhibana ka magan gasho wixii dheefana su-aalato waa ducaau lmas'ala ducaau lcibaadana acmaashan aynu samaynanoo dhan waxay koobsanayaan macno duco oo maxay ah dee ilaahay rudihiisana inaad dalbayso cadhadiisana aad ka cabsoonaysa haddii kale maxaad u cibaadaysanaysa marka cibaado kastood qabanaysaa waxay koobsanaysaa nooc duca ah ood ilaahay ka doonaysa janno iyo khayr naar iyo cadaabna aad ka magangelayso ducada in cibaado lagu tilmaamayna qur-aankana waa ku soo aroortay wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin waxau ihi anigoo keliya ibarya waan idin aqbali ah kuwa cibaadadayda ka santaagaya iyagoo dulaysan bay jahannamo geli odhaahda alla uu yidhi ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii cibaadada lasoo sheegay waa maxay waa udcuuniida astajib lakum ducada weeyi marka adducaau huwa alcibaada marka ama duco haddii la yidhaahdana dee waa cibaadadii un cibaado haddii la yidhahdana way ka caamsanta qul waxaad tidhaha nabi allow anadcuu ma waxaanu baryanaa ama caabudaynaa min duuni illahi alla sokadiye maa laa yanfacunaa maa shay kaasoo laa yanfacunaa aan waxba noo tarayn in cabadnaahu haddaanu caabudno oo walaa yadurunaa aan nana dhibaynoon waxba na yeelayn in taraknaa cibaadatahu haddaanu iskaba dayno cibaadadiisa oo wanuraddu ma waxaa naloo celinayaa calaa acqaabinaa cidhibtayada miyaa dib naloogu celinayaa oo macnaha gaalnimo miyaan dib ugu noqonaa oo uga ridownaa diinta bacda id hadaana allah ilaahay markuuna hanuuniyey dabadeed miyaanu diinta dib uga noqonaa wax dhacaya ma aha kaladii kii oo kale xaal aanu la mid nahay sida kaa miyaanu noqonaa kaasoo istahwadhu ay waxa weeyaan hallaysay ama ay duufsatay ashayaaiinu shayaaiini ay duufsatoy hallaysay fil ardi arlada dhexdeeda ay ku hallaysay xayraana xaal uu yahay mid wareersan oo meeluu u socdiyo meeluu ka socdo aanu garanay kaasoo lahu ay u sugnaadeen asxaabun asxaab asxaabtaasoo yadcuunahu ugu yeedhaya ila lhudaa hanuunka qaa'iliina lahu iyagoo ku leh i'tinaa war noo kaalay isna uu kasii cararayo oo aanu xaggoodaba soo dayay macnaha waxaa lagu matalay oo la yidhi ma sida kaasaanu noqonnaa waa midaan dhacayn oo kaa murtadkee cidhibkiisa dib cidhibtiisa dib uga noqday ama mushrigee ilaahay kayrkii caabudaa lagu matalay nin meel bannaan oo cidla ah shaydaanintuu ku dardaray dee waxa weeyaan dawgii iyo dariiqii ka ambado meeluu socdayo meeluu ka socdo kala garan waayey ayaa lagu matalay qul waxaad tidhaha nabi allow ina huda allah allah hanuunkiisu huwa isagaa alhudaa hanuunka dhabta ah hanuunka macrifadee la yaqaanaa waa hanuunka alleh wixii kale waa nakira aan la aqoonaya bail wa umirnaa waxaa nala faray linuslima inaan u hogaansano lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda iyo wa an aqiimuu wa umirnaa waxaa kaloo nala faray an aqiimuu ooga asalaata salaada ooga oo wattaquuhu ka cabsada ay wa umirnaa an ittaquuhu waxaa kaloo nala faray ka baqa alle wa huwa alle alladii allaha weeyi ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydiin soo ururinayo wa huwa rabbi alladii allaha weeyi khalaqa asamaawaat samooyinka abuuraya waalarda arlada bilxaqi xaq ku abuuray wadkur xus nebi allow yowma maalin xus yaquulu u odhanaya alleh kun ahaw uu shayga ku odhanayo fayakuunu u ahaanaya shaygu waa maalinta qiyaame ee marka nafkadii hore dhacdee ay khalaa'iqdu wada suuxaan mar labaad ilaahay amrayo kulli in lasoo wada nooleeyo xabaalaha kasoo baxaan qawluhu odhaahdiisu alxaqu xaq weeyi walahu alla ayaa iskale almulku boqortinimada iyo lahaanshaha oo dhan yowma maalin ayaa alla mulkiga uu leeyahay maalinkaasoo yunfaku la afuufayo fi suuri suurta caalimu lgaybi waxa maqan ka og weeyaan rabbi iyo wshahaadati waxa xaadirka aba wa huwa rabbi alxakiimu ka an qaldamin ee xukum iyo xikmadaba iskale weeyi alkhabiiru ee xog ogaalka ah ee wax walba og wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online